qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa saakay barqadii isku dhex miidaamiyey dhallinyaro loo qorayay ciidanka dowladda kuwaas oo ku sugnaa afaafka hore xerada turkisom ee magaalada muqdisho qaraxan oo dhawaqiisa si aada looga maqlay degmada wadajir iyo deegaanada ku xeeran ayaan la ogeyn khasaaraha dhabtaa ee uu geystay waxaana jirta in laamaha amniga ee dowladda aanay ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxaasi iyo waxyeeladiisa hase ahaatee qaar ka mid a goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa oo ka gaabsaday magacooda sababo amni awgood ayaa v o a u sheegay inay arkeen dhaawacyo soo gaaray afar ka mida dadkii halkaasi ku sugnaa ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi waxayna tilmaameen inay ku dileen laba iyo soddon ka tirsan dhallinyaradii ciidanka qoranaysay balse ma jirto cid iyaga ka madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashadooda ugu dambayntiina dowladda soomaaliya ayaa war qoraala oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in howlgal ka dhacay tuulada hirowbacaad ee gobolka hiiraan ay ku dileen lixdan xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab waxaanay sidoo kale dowladdu sheegtay inay burburiyeen saldhigyo ay al-shabaab halkaasi ku lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho